bismi illaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca taariikhdu ay ku astaysan tahay lix iyo labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa degan xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaa ay lagula beegtay qarax ciidamada midowda afrika ee amisom fariisin ay ku leeyihiin gudaha magaalada beledweyne waxaana la tilmaamay weerarkaasi inifri oo ka tirsan ciidamada amisom iyo sidoo kale dad rayid ah waxaana wararku ay tilmaamayaan saaka in magaalada uu ka soconayo howlgallo ku aadan baaritaano lagu sameynaya qeybaha kala duwan ee magaalada iyadoo lagu raad joogo halkii laga soo abaabulay shalay ka dhacay magaaladaasi dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku tilmaamtay weerarka mid wuxuushnimo ah iyadoona dhinaca kala sheegtay inuunan ahayn abaalka ciidamada jabuuti in weerar qaraxa loogu abaalgudo ayagoo tilmaamay in dalka ay la soo gaareen hiil walaaltinimo oo ku aadan in dhibaatada ay ka baxaan ummadda soomaaliyeed wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya bilaabi doonaan howlgallo lagu baacsanayo goobaha al-shabaab ay kaga sugan yihiin dalka soomaaliya lagana saari doono asigoo tilmaamay in ay howlgalladaasina dhowaan ka bilaaban doonaan qeybo badan oo ka mida gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan goobaha la tuhunsan yahay in dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab weli ay kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
waa daciifnimadii ugu dambaysay ciidamada qalabka siyaalo badan oo sirdoon leh oo operation leh ayay ugu diyaar yihiin inay soo afjaraan tallaabooyinkaas argagixisadu ay la beegsato shacabka soomaaliyeed oo soomaaliya ka dhigaan meel argagixisada ka sifaysan oo nabada ciidamada hiil walaal ee dalka jabuuti oo runtii ah ciidan aada iyo aada u feejigan waxaanu ku ammaanaynaa sida ay u yareeyeen khasaaraha qaraxa anoo ku hadlaya magaca dawladda soomaaliyeed ambaareynanaa ficilkaas waxaanu leenahay dawladda jabuuti iyo ciidanka hil walaal labadaba abaalkiina ma ahayn nin laydi qarxiyo nin maaragtay idinkoo noo soo hiiliyey laydi wax laydi ka dilo ama wax laydi ka dhaawaco laakiin cadowgan argagixisada ah oo cadowga islaamka cadowga nolosha cidna u turi maayo halkaa waxaad ku timaadeen dareen wanaagsan oo dadnimo leh oo walaalnimo leh kaas baa u dhimanaysaan kaas baa ummadda soomaaliyeed abaal idii ka haysaa waxaanu ilaahay uga baryaynaa intii ku dhimatay inuu naxariistii janno ka waraabiyo inta ku dhaawacantina annaka iyo dawladda jabuuti waxaanu isku dayaynaa inay helaan daryeelka ugu sarreeya
dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne maalinnimadan maanta ayaa waxa ay tilmaamayaan in halka ay ka soconayaan baaritaano ku aadan qaybo ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada iyadoo ciidamada dowladda soomaaliyana ay yihiin kuwa sameynaya howlgalkaasi sidaa uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolkaasi hiiraan inji oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaaladaasi dowladda maraykanka ayaa waxa ay diiday in laga sii daayo xabsiga guantanamo bay ee ku yaala cuba wiil soomaali ah oo la sheegay in ka badan muddo toban sano in halkaasi uu ku xirnaa kaasoo qayb ka ah alqaacidada bariga afrika dowladda maraykanka ayaa waxa ay si cad u sheegtay wiil soomaaliyeed oo ku xiran waddankaasi inaan laga sii dayi doonin xabsiga kaasi oo lagu magacaabo guuleeda xasan axmed waxaana wiilkan soomaaliyeed la tilmaamay inuu ka mid ahaa ururka al qaacida gaar ahaan kuwa bariga afrika wiilkan soomaaliyeed ayaa muddo dheer ku xidhnaa xabsigaasi iyadoo ay u doodayeen hay-adda iyadu isku howshay ilaalinta xuquuqda maxaabida taasi oo kal hore dacwadiisa u gudbisay maraykanka waxaana la tilmaamay haatan in muddo kale xabsigaasi lagu sii hay doono wiilkaasi dhalinyarada ah oo muddooyinkii dambena waxaa jiray in xabsigaasi laga sii daynayay dad aada u fara badan oo maxaabiis ah oo lagu eedeynayay dembiyo kala duwan oo ay hore u geysteen halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maamulka galmudug ayaa ku eedeeyay puntland inay ka meermeerayso wadahadalka magaalada gaalkacyo ee lagu soo afmeerayo colaada ka taagan magaaladaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa waxa uu tilmaamay in arrinta ka taagan gaalkacyo ay dab kusii hurinayso maamulka puntland sida alka u dhigay wax walbuu ka yimaadna eedda hadhow ay qaadan doonto maamulkaasi carabi oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada cadaado ayaa waxa uu sheegay in dhinaca galmudug ay diyaar u yihiin in xal loo helo dagaalada magaalada gaalkacyo balse waxa uu tilmaamay inay muuqanayso in dhibaato ay sii hurinayso maamulka puntland taasoo u sheegay in marba dhinac ay u weecinayso dagaalka magaalada gaalkacyo oo xaqiiq ahaan u dhexeeya sida uu sheegay puntland iyo galmudug balse inta badan ay ku addacoonto in dagaalka uu yahay mid ay qayb ka yihiin dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka al-shabaab
dagaalka meel uusan jirin ururto eedayn dad aan lahayn ay saarto runtan indhaha ka dharsata ayadoo maaragtay saa la socotaanba dagaalkan u dhexeeya ayadii galmudug laakiin ay mar walba isku dayeyso inay ururta dowladda federaalka soomaaliya ay dhahdo waana soo weerartay oo beena wax ka jira aysan jirin ama ay mararka qaarkood dhacdaba waxaa la soo weeraray shabaab oo shabaab maaragtay meeshaan meel habuu ku yimaado iyo habuu usoo qayb gala toona aysan jirin oo maaragtay runtii lala socdo puntland waxay si toos indhaha uga qarsatay wadahadaladii labada dhinac waxayna runtii ku meeraysanaysaa mar walba inay maaragtay ururta talada meelaysan jirin iyo maaragtay meelaysa ahayn ayadoo halka si kale inay u raadiso mar walba isku daysa arrimahaas oo dhan runtii waxay ka mid yihiin arrimaha rajil-aanta nabadeed dhigay oo maaragtay aada u deeya waxyaabahaas oo dhan waxay muujinayaan ama caddaynayaan inaysan jirin rajo ay ku imaan karto nabad ilaa iyo maaragtay si dhaba arrimahaas maaragtay looga looga hadlo saa darteed annaga haddaan nahay galmudug beesha caalamka dowladda federaalka soomaaliya ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ku horreeya galmudug iyo ku horreeya puntlandba waxaan u caddaynaynaa iyo culimmada soomaaliyeedba in dagaalkan ay dhib ka socdo ay mas-uuliyaddiisa ay leedahay puntland wixii dhib ka yimaada ama cawaaqib xumo oo reebana ay ayada maaragtay qaadanayso
dagaalada magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ku barakacay dad aada u fara badan kuwaas oo daadsan qaybo ka mid a daafaha magaaladaasi ayadoo ay sheegayaan hay-adaha qaar in dadkaasi haatan ay la soo derisay dhibaatooyin dhanka nolosha ah wararka naga soo gaaraya gobolka bokoolna waxay tilmaamayaan in xaalad cabsi iyo barakacay ka bilaabatay qaybo ka mid a gobolkaasi oo la sheegay inay isaga baxayaan ciidamada qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom ee ka socda dalka etoobiya waxaana xaalada gobolka bokool laga soo sheegaya ay haatan tilmaamayaan inay tahay mid aada u daran taliska ciidanka fadhigoodu yahay gobolka bokool ayaa waxay sheegeen in ciidamada etoobiya ay ku wargeliyeen inay ka baxayaan qaybo ka mida bokool oo ay ku laabanayaan dhinacyo xuduudka waxayna sheegeen inay u sheegeen inay ammaanka deegaanadooda ilaalsadaan sida uu ku warramay mid ka mid a saraakiisha ciidamada ee fadhigooda uu yahay bokool
kolleyna horta way rarun tahay bariis baan way bahaysaa kolley mar aynala soo hadlay taliyaha guutada gobolka bokool cabdiraxmaan uu yidhi ma garanaysaa in maanta ra-isul wasaaraha etoobiya aan la hadalnay warar uu soo gudbiyey in macnihi ciidamadaas ka laaban doonaan waa loo malaynayaa inay bee doonaan waa loo malaynayaa kolley horta ay way raran yihiin inay bee doonaan filina annaga waxay nagala hadleen in macnihi magaaladiin aad difaactaan aad joogtaan haddii ka dhan waxaana laihaadaan waan joognaa haddii ma garanaysaa bixitaan loqdaan aan iska baxno kolley laba jeeraba in magaaladii ninka jooga ee magaaladii kolley difaacan yidhahdeen waan ka ogolaan sababta u bahan maamay sheegin ama nala siiyey hadduudkaan tegayna idhahn hadduudkaan tegaynaa haddii amarkaan nala siiyaan waan soo laabanaynaa haddii markaan soo bedelan kolley ciidamadaasaan sugi karna jaalin masaada arrimahaas lagu gudaan kolley hadda awood siday tahan qiimeynaynaa kolley haddana waan isku filannahay kolley saanjidba maanta hoogaa diyaaradda xildhibaan afkaala noo keenay ugu dambeynna dowladda gambiya ayaa iyaduna sheegtay inay isaga baxayso maxkamadda caalamiga ah ee ay hore ugu dhawaaqeen inay ka baxeen waddamada burundi iyo sidoo kale koonfur africa iyadoo kula biirtay haatan waddamadaasi wasiirka warfaafinta ee dowladda gambiya waxa uu sheegay in maxkamadan ay tahay mid keliya loo aasaasay dhibaateynta africa balse aysan waxba ka qabanin tacadiyadii dhibaatooyinka kala duwan ee ay geystaan waddamada reer galbeedka sida uu ka dhawaajiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta waddankaasi gambiya dowlado badan oo ka mid a qaaradda africa ayaa hore u dhaliilayay hanaanka maxkamadda icida ayagoo ku eedeynayo in keliya dhibaataynta qaaradda africa ay u aasaasan tahay ama loo sameeyey maxkamaddaasi oo aan weli lasoo taagin shaqsi la sheegay inuu kasoo jeedo waddamada hormaray ama kuwa reer galbeedka ah warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa idiin akrinaya anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo